أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal waa duhur khamiis ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay afar iyo labaatanka bisha koowaad ee muxaram sannadka kun afar boqol siddeed iyo afartanka hijiri qodobada wararka andalus doornimadan kuwada ugu door karan waxaa ka mid ah mid ka mida siyaasiyiinta ugu cadcad gudaha maraykanka ayaa netanyahu ku dhaliilay aqoonsiga uu siiyey maamul goboleedka isku magacaabay somalilan dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada gedo ganacsatada suuqa hilibka ee bakaaraha ayaa sheegay in sarkaal ka tirsan kooxda riddada soomaaliya uu boobayo kawaanka suuqaasi munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinayay arday baratay tafsiirka qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe boqolaal xoolo dhaqato ayaa baaritaanno iyo daaweyn lacag la'aana loo sameeyey xoolahooda xidhi dhakhaatiirta iyo howlwadannada maktabka diiwaanka sakada xarakada shabaabul mujaahidiin ay ku sugan yihiin degmada buulafulay ee wilaayada islaamiga ee baay wilaayaadka islaamiga gedo iyo shabeellada dhexe ayaa soo bandhigay askar toobadkeenayaalaha oo ka soo baxay safka cadowga allah أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي intaasi waxay ahaayeen dhegaystayaal warka doornimo idaacadda islaamiga andalus doornimadan kuwooda ugu door karoonaa ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran mid ka mida siyaasiyiinta ugu cadcad gudaha maraykanka ayaa netanyahu ku dhaliilay aqoonsiga uu siiyey maamul goboleedka isku magacaabay somalilan sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen camaar cabdulqaadir raam imanuel oo ah siyaasi sare oo yuhuudi ah kana tirsan horweynta xisbiga dimuquraadiga loona arka musharax suurtagal ah oo xisbigaasi ugu tartami kara doorashada madaxtinimo ee maraykanka ee sannadka labada kun labaatan iyo siddeedda ayaa si weyn ugu dhaliilay ra'iisul wasaaraha yuhuudda aqoonsigii uu siiyey maamulka gaala raaca ah ee somalilan siyaasigan yuhuudiga ah oo waraysi siiyey mid ka mida telefishinada sahaayinada ayaa ugu horrayn ku eedeeyey netanyahu in siyaasadiisa amni iyo hoggaamintiisu ay yuhuudda gelisay xaalad adag isla markaana uu wiiqay xiriirka u dhexeeya maraykanka iyo yuhuudda Israel has a problem in America. And the way the Prime Minister, in my view, has conducted Israel's both israa'iil dhibaato ayay ku qabtaa maraykanka aniga aragtideyduna waa habka uu ra-iisul wasaaruhu u maareeyey amniga qaranka israa'iil ma aha oo keliya dagaalkan balse guud ahaan amniga qaranka ee israa'iil wuxuu geliyey jid aan xal lahayn wuxuuna isbahaysiga maraykanka iyo israa'iil gaarsiiyey meel halis ah oo qarka u saaran burbur
raam imanuel waxa uu dhanka kale tilmaamay in go'aankii ay marka horeba yuhuudda ku jirtay ay ka sii dartay tan iyo wixii ka dambeeyey markii benjamin netanyahu uu maamulka somalilan u aqoonsaday dalka madax bannaan soomaaliya inteeda kale
maanta israa'iil go'doon ayay ku jirtaa waxay lumisay maraykanka waxay lumisay yurub waxayna ku beddelatay somalilan waa heshiis cajiib ah waxaad lumisay suuqaaga dhaqaale waxaad lumisay garabkaaga siyaasadeed waxaadna ku beddelatay somalilan
hadalkan ka soo yeeray yuhuudigan ka mid ah siyaasiyiinta ugu cadcad gudaha maraykanka ayaa ku soo aadaya xilli maamullada hargeysa iyo talaabiiba ay sii xoojiyeen xidhiirkooda islamarkaana ay yuhuuddu ay saldhig militari ka samaysatay garoonka diyaaradaha ee magaalada berbera mahadsanid camaar dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ee gedo ciidamada mujaahidiintu waxay xalay dagaal culus ee ku qaadeen xerada murtadiinta ee birbiraha degmada luuq oo ka mid ah goobaha cadowga allah uu duulaanka kaga sugan yahay wilaayada gedo waxaana dagaalkaas laysku adeegsada hubka noocyadiisa kala duwan khasaare kala duwan ayaana maleeshaadka cadowga ka soo gaaray weerarkaasi dhanka shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay howlgal qarax ay ka fudhiyeen gudaha degmada janaale waxaana lagu bartilmaameynsaday askarta kufaarta afrikaanta oo ku lugeynaya gudaha magaaladaasi waxaana jira khasaare soo gaaray ciidamada afrikaanta ee lagu bartilmaameynsaday bartamaha degmada janaale ganacsatada suuqa hilibka ee bakaaraha ayaa sheegay in sarkaal ka tirsan kooxda riddada soomaaliya uu boobayo kawaanka suuqaasi sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen cabdulqani maxamed iyadoo qayb ka ah dhulboobka sida xawliga uga socda magaalada muqdisho ayay saraakiisha kooxda riddada soomaaliya ku dhawaaqeen inay boobeen suuqa hilibka ugu weyn bakaaraha ganacsatada suuqaas ayaa warbaahinta u sheegay in agaasimaha dakhli ururinta ugu magacaaban kooxda riddada soomaaliya uu la wareegay kawaanka hilibka bakaaraha islamarkaana uu shaqaalaha kawaanka ku amray inay faarujiyaan goobta madaxa kooxda riddada soomaaliya ayay ku eedeeyeen in dhulalka danta guud uu u gacangeliyey burcad xilal dowladeed huwan kuwaas oo aan waxba u hambeynin shacabka soomaaliyeed kawaanka anaa soo qaatay ee iga iibsada ama muxuu ahaay iga kiraysta sidaasuu leeyahay marka arrin oo maskaxdeena geli waayo waay kawaan toddobaatan sano ka hor ama toddobaatanka sano lagu shaqaynayo waalidka hadda kuwii hadlaaya odayaasha ah ayaa ka mid a raggii ku soo koro ayagoo yaryara oo carruura jooga annaga hadda waaliddeenteenni waayo dadkii yaryaraayo waxaan nahay hadda ku xamaalanayaanna marka waxaan rabnaa intaan hooyadiis la aroosin dad hadda sheeganaya inay nabadgeliyaan daa'uud maxamed maalinaa la yidhahda nin qarsoon maaha waa nin agaasimo gaara dowladdu ka gaaray macquul ma aha wax macquula ma waa islaam loo sheegi karna ma nin wax qaadi ma kariyo wuxuu isku halhaya waa dowladda kooxda riddada soomaaliya ayaa horay degmooyinka gobolka banaadir uga geysatay dhulboob baaxad leh iyadoo iibsatay dhulalkii danta guud iyo xitaa dhulalka shacabka arrinkaas oo dhaliyey in dad ka badan hal milyan iyo bar oo qof ay isaga barakacaan muqdisho mahadsaned cabdulqani munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinayay arday baratay tafsiirka qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe walaalkeen cuhmaan axmed dhuubow ayaa warbixintan inooga diyaariyey waxay ahayd xaflad heerkeedu sarreeyey islamarkaana ay ka soo qaybgaleen inta ugu badan culimmada odayaasha dhaqanka mas-uuliyiinta wilaayada in badan oo ka mid a ardayda ujeeddadana waxay ahayd in ijaaso la siiyo qaar ka mid ah ardaydii baratay tafsiirka qur-aanka kariimka oo ku dhowaad muddo laba sanaa ka socday masjidka dabaqa ee magaalada jilib sheekha mufasirka ah ee sheekh cabdulqaadir xaaji cali jibriil ayaa u gartay in qaar ka mid a ardaydiisa uu ijaaseeyo taas oo ka dhigan in ardaydaasi iyagana ay akhrin karaan tafsiirka qur-aanka kariimka munaasabadda oo ahayd mid si weyn loo soo agaasimay ayaa ugu horreyn waxaa halkaasi bandhig ka sameeyey qaar ka mid ah ardaydii la ijaaseeyey aquulu lakum marxaban bi hadihi alxaflati almubaaraka في عام جديد وهي حفلة اختتام تفسير القرآن العظيم بصوت شيخنا الفاضل المفسر بكتاب الله بفهم سلفنا الصالح الشيخ عبد القادر حاج علي أطال الله عمره وبارك الله جهده أرضين وحا أي عرضين وحا تفسير القرآن الكريم كأه اعتماد كودن وحوها كتابك الحافظ الإمام ابن كثير أرضين ويسود راسينيين kadibna laqbada ayay sheekha ku dul akhrinayeen iyagoo oo caradi ku soo samaynayey soo mudaalacaynayey xaafidku wuxuu ka yidhi marka laqbadana sheekha waa lagu dul akhrinayey
allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi wadkur xusuuso oo ka sheekee nabi muxammedow id wakhtigii ka sheekey qadowta aad ka lahday min ahlika ehelkaaga xaggooda aad ka kallahday tubawi'u xaalo aad dejinayso almu'miniina mu'miniinta adigoo dejinaya maqaacida meelo la fadhiisto waa aagaggii iyo dhufaysadii lilqitaali dagaal dartiis uu dejinaya saas allah subxaana wa tacala wuxuuhi xusuusu nabi muxammedow lilqitaali jaara majruurkan inaan ka dhigno mutacalliqun bitubawi wa imaa inaan ka dhigno sifatun lilmaqaacid aan dhahno maqaacidaasoo lilqitaali dagaal u sugnaatay wallaahu alle samiicun waa allaha maqlitaan badan bimaa taquuluuna waxaad dhahaysaan inkastoo xafladdu ay ahayd mid saacado badan qaadatay kelimaad kala duwan oo muhiim ahna laga jeediyey lagana hadlayay ahmiyadda qur-aanka kariimka iyo fisirkiisa waxaa qaar ka mid a culimmadu ay ahaayeen kuwa si weyn u ammaanay barashada qur-aanka kariimka iyo tafsiirkiisa waa mid runtii qariiba hore aanu nooceedo kale aan inoo soo marin ilaahay subxaana wa tacaala suurtageliyana aan ugu mahadinayno waxaad moodaa in ay inoo bilaabayso u noqosho dhaqankii salafku ay dacwada ku kala culumta ay ku kala qaadan jireen inaynu u noqonnay oo bidaayadeedii maan aynu maanta u fadhino arrintaas oo ah mid insha allahu wax badan oo badan oo badan laga dheefi doono munaasabatu khatmi alqur'aan salafku meelaha qur-aanka lagu khatimayo way ka soo qaybgeli jireen aad bay u soo buuxi jireen annaguna inaan soo buuxinno wey weliba saaad maqlayseen maanta ijaazaa la socoto waxaad ogaataan ijaazada iyo sanadkaba waa min addiin qofka inuu sheekh uu leeyahay sheekhaa sheekh kale uu leeyahay sanadka noocaas oo ku dhammaanaya nabigeenna calayhi salaatu wasalaam iyo haddana ijaazo la bixiyo waa min addiin ilaa cabdullaahi mubaarag wuxuu leeyahay alisnaad min addiin walowla alisnaad laqaala man shaaa maa shaa ijaazadana waxaaba ka horeeyaba sanadkaa ka horeeya hadaad horta sheikh aadan hor fadhiisanin oodan wax ka soo qaadanin oon wax lagu soo barin maxaa ijaazo lagu siin loo dhegaystay cardi uu sameeyey kadib aa ijaazada la siiyaa ijaazadana maanta oo wada qaadanaynaa insha allah ordada keliya maaha oo ku wada jirnaa sheekh cabdulqaadir xaaji cali jibriil ayaa isagana goobta ka jeediyey kelimad daaraneed ujeeddada isku imaatinka iyo farxaddiisa ku aadan in qaar ka mida ardaydiisa uu siiyey ijaasada ku aadan tafsiirka qur-aanka kariimka ijaazada la bixin waa ijaazatu tafsiiri alqur'aani alcadiim weeye ragga la siinaya ee khaaska ah baan ka hadlayaaye waa muxuu ahaayey sagaal tullaabtii ama dalabadii tafsiirka ka mid ah oo ayaga si gaara isu xil saaray si gaara tafsiirka u diyaariyey si gaara igu yimid si gaara igu soo cardiyey walxamdu lilaahi oo aan is iri bal culimmada muxuu ahaa markhaati ka dhigo oo waxaad tidhaahdaa markhaati ka noqda raggan sagaalka ah sida gaarkaa u yimid juhdiga bixiyey way badnaayeen ragga qaar baa camal iyo howlo kale aaday markhaati ka noqda inaan muxuu u ijaazeeyey tafsiirka qur'aanka cadiimkaa maanta laga bilaabo inay mufasiriinka noqon karaan xil adagna wuu sii fuulayaa soo maaha sheekh cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa isagana ka hadlay muhiimadda ay dadka muslimiinta u leedahay inay bartaan cilmiga shareecada oo ugu horeeyo qur-aanka kariimka iyo micnihiisa waxaan si gaara ugu mahadcelinaynaa sheekheenna sheekh cabdiqaadir xaaji cali jibriil oo isagu u taagan mar walba dadka muslimiinta inuu diinkooda baro aad ayaan uga mahadcelinayaa wakhtigiisa qaaliga uu u deeqay dadka muslimiinta iyo dacwada ilaahayna waxaan u weydiinaynaa inuu cilmigiisa ilaahay u barakeeyo qur-aanka markii lafdigiisa in la barto oo ummadda la baro khayr iyo wanaag fara badan yaa lagu helaa in qur-aankii lafdigiisa iyo macnihiisa la barto haddana dadka lasii barana khayr weyn oo aad u weyn ayaa lagu helayaa sheekhu jazaahu allahu khayran kitaabka ilaahay min suurati alfaatixa ilaa suurati annaas ayaa mataqaanaa dufcadanu ay tahay dufcadii labaad ee uu ku dhammeeyey magaaladan jirib ee wilaayada jubbada dhexe jazaahu allahu khayran kama marneen doorka dhaqanka oo iyagana si weyn u bogaadiyey xafladda waxay ahayd xaflad nawci ah islamarkaana ahayd mid si weyn ay ugu farxeen dhammaan dadkii ka soo qayb galay iyadoona degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ay ka socoto xalaqaad kala duwan oo lagu baranayo culuumta shareecada islaamka mahadsanid cuhmaan boqolaal xoolo dhaqato ayaa baaritaano iyo daaweyn lacag la-aana loo sameeyey xoolahooda xili dhakhaatiirta iyo howlwadeennada maktabka diiwaanka sekada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku sugan yihiin degmada buulafulay ee wilaayada islaamiga ee baay xamladii daaweynta xoolaha la dhaqdo iyo wacyigelinta xoolodhaqatada oo ay wadeen dhakhaatiirta iyo howlwadeennadan ka tirsan maktabka diiwaanka sekada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay markan soo gaareen degmada buulafulay ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay dhowaan suuqa xoolaha ee degmadan waxaa la isugu keenay xoolo isugu jira geel iyo ari tiro badan si dadkii lahaa ay uga faa'iidaystaan xamladii socotay dhakhaatiirta ayaa xoolaha u sameeyey adeeg caafimaad oo isugu jira baaritaano iyo daaweyn lacag la'aan ah iyadoo ay dhinac socotay wacyigelin loo jeedinayay dadka xoolo dhaqatada ah mid ka mida dhakhaatiirta ayaa faahfaahiyey xoolaha ay ku daaween degmada buulafulay xanuunada ay kala tacaaleen iyo daawooyinka ay siiyeen intaba maanta oy bishu tahay labaatanii kowga bisha koowaad sanadka kun afar afartan sideed waxaan joognaa degmada fulay degmada fulay maanta alxamdu lilah waxaan ka daaweynaynaa xoolaan ka daaweynayna sidaanadii caadiga ahayd iyo hawshaan idaan wadanay baan wadnaa fulay waxaan la kulanay saaka oon ku dhex jirnaa ari fara badan iyo geel baan ku dhex jirnaa marka geelaasaan duraynaa iyo arigaas ariga aan durayno ari isaga baahan gooryaan daawo gooryaan ari maxaan ku rahdaa u baahan daawo maxaan ku rahdaa sambab qaar maxaan ku rahdaa isaga baahan dhaawacyo iska jiraan oo okus iyo waxyaaba u baahan antibiotiga inta waan la kulanay waxaan la kulanay geel baan la kulanay geelaas waxaa ka mid ahaa geel canabarar lahoo candhada ay barartay dee gooryaanada iyada waa caadi iyo shirinta waa iska caadi oo mar kasta waan buufinaa xoolaha sharoobbooyinka afshubkana waan siinaa geel irimaan waxaan siinaa sharoobo vitaminis ah oo caanaha ziyaadinaysa oo milki boster la yidhaahdo oo caanaha ziyaadayso aan siinaa maxaan ku irahdaa geela maxaan ku irahdaa kale ee gooryaanada u baahan waxaan diinaa sharoobbooyinka albinazol iyo maxaan ku irahdaa daawooyinka sharoobbooyinka ah waan siinaa marka insha allahu tacala xoolahaasaan ku dhex jirnaa hadda waxaan la kulannay oo kale geel abaartii daaqay maxaan ku rahdaa geedo geed sagaar geel la yidhahda geedo la mida oo hadda caloosha uu ka qabtay oo maxaan ku rahdaa uu ku noqday gasantas bacteria uu ku noqday oo maxaan ku rahdaa bacterial disease uu ku noqday oo calooshii mar walba neefka uu ka jirinayo waxaan siinay daawil satabarim oo kaniin aho sulfadiin ka kooban marka insha allahu tacala daawinkaasaan siinaynaa howshaasaana wadnaa insha allahu tacala ilahina loo fududeeyo waana sii wadan howshaan insha allahu tacala qaar ka mid ah dadkii xoolo dhaqatada ee ka faa'idaystay mashruucan ayaa dhankooda soo dhoweeyey ololahan iyagoo sheegay inay si aad ugu baahnaayeen mashruucan daaweynta xoolaha yuusuf macallimay dheheen waxay joogdaan buulu fillaay hoolahiioo oo cajiisnaaya noonoo daawe oo la cajiisanan inin daawe geel intaas baa noo daawe maxaa xanuuno qabay wuu cajiisnaaya goryaan iyo waxa waxaas baa qabay markan haalka jirokaase ilaahay mahadle dadka mujaahidiin intaas baa nin daawe ilaahay ilaahay maybwaa niidiyo maxad sidii fadaajinna wiinti ilaahaysi ana dhawaayan alxamdulilaahi geeliyan in daawen maasha allah walaalahayn iyad iyadan kama hadeeliyaan magay ibdimaarlanga sunoolire mayrowna buulafulaya kasugna maynan in daaway gaalen bakoola kuguurin meeli maraay haa bakoola kukoyn gaale ajiisnaa meeran ninka daaway alxamdulilah harakada meeran ninka daawayti maybaanka mahadnagaana inti galanti hor ilaahi kawaal xoolaha xanuunada ay qabeen maxaa haya xoolaha gaala garfada gabi walkasta gab ajiisusun gabna male meelalika daaway daawilisi ilaahay mahadle alxamdulilah ku faraxsanahay waa taageersanahay walaalaha mujaahidiin meenka do'aya meel kasta roogan ilaahay galanto ilaahay korka dhag meelanka do'aya xoolaha noo samees khayr allah siiy gaadhada jaballow nagu rid ilaahow wiilow wahdow mujaahidiintan korka yaal ilaahow daawadaana noo sii daawo nuu dheg unun ilaahow ninkii noo daawaya khayr allow sii ilaahow mujaahidiinta korka yaal ilaahow mujaahidiinta korka yaal allaahu akbar magay xabiibi حبيب عبد محمود هاي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والودي إسلامي وديوسناي وبركيسناي كيل وديويان ديو أفسماد نوكرين إليها بركي قارد واجبت مارك ودلهناي إليها ما لهون سهرو سلهين إليها بركي قارد الله جيبي أنا مدبري ليه مدبري يوسف ليه ودعوسني قلوي إسلام ودنما كان فدام ودعين وبلا توفيق نبت في يوم ريسا كسلامني أنت ديو أفسماد كيل إلي كان بس buurafalaya degeeno deegaankana buurafalaya maalintay meel helni a daawa helni erana nunu daawash alxamdulilah wilaayada ilaahiyaasun kumahadasni wilaayadaasun kumahadasni marka daawo fara badanto helni daawo fara badanto helni erankii oo helmistaada qabiyo jadacada qabiyo ilaahiyo mahadle degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee baay weli waxaa si absamile uga socda xamladii ballaarneed ee isugu jirtay wacyigelinta iyo daaweynta xoolaha la dhaqdo taasoo agaasinkeeda iyo iskudabaridkeeda uu leeyahay maktabka diiwaanka sakada xarakada mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana ay ka faa'iidaysteen kumannaan xoolodhaqato ah markii loo daweeyey xoolo isugu jira lo geel iyo ari intaba ugu dambeynna dhegeystayaal wilaayaadka islaamiga geda iyo shabeellada dhexe ayaa soo bandhigay askartoobad keenayaalaha oo ka soo baxay safka cadowga allaah aan ku horumarno shabeellada dhexe iyo walaalkeen faysal mahad
labadan askari ee toobadkeenka ah waxaa lagu soo bandhigay deegaanka warciise ee degmada raagaceelle mid ka mid a askartan toobadkeenka ah waxa uu ka mid ahaa maleeshiyaadkii murtadiinta ee tababarka ku soo qaatay waddanka yugandha muddo sannado ah oo uu la shaqaynayay kooxda ridada soomaaliya ugu dambayn isagoo toobadkeen ah ayaa lagu soo bandhigay warciise
mareebna ku eegiyey sidaa dareelas u dhigay waxba shaqaama ka dhiin kadibna waa leegsawacan waxaa ladhaha ka imaan waan ka imaan saddex sano waan joogay shalayna tababarkeeyii saddex bilooda shaqaan ku qaaday saddex bilood waan ku joogaa maya bayt mareebna ka lala geeyey shalasi baa waan ku salaaday oo manaa saan bilood waan ku joogay in xamalan ibrahim si baa daladisan baa dhammaan qalabkooda askariga labaad waxa uu ka mid ahaa maleeshiyaadka murtadiinta qawanada ah ee loogu yeero macawisleyda kuwa haraadiga ku ah qaybo ka mid ah wilaayada shabeellada dhexe isla markii toobada loo qabtay kadib idaacadda islaamiga andalus ayuu la hadlay maan anigo aniga macasilida aan ahay ore macasilida macasilida hayanaha indhahay waxaan ahay dhoogaadkan hadda ninka garaasi waa gartay sanad iyo dhowr bilood ha kulley aniga intuu abaabul kuu socday aan bisi dhaqan ama ka qaybaada ka kala sugan hadda walax oo hadda oo ay qabahayeen oo ula jeedro hadda waxaan isleeyahay waxaan leeyahay qeybadu iska qeybo keenaanaan leeyahay anuukan allaale iskaqatoo noqdaan aadan ka hore dadkooda u baahan ha u yimaadiino diintaba intaan u baahan ha u yimaadiinaan leeyahay waxaa soo badanaya qulqulka askarta toobadkeenka ah ee siyaabaha kala duwan uga soo goosanaya maleeshiyaadka murtadiinta ee ku sugan qaybo ka mid ah shabeellada dhexe iyo gobolka banaadir mahadsanid faysal markan io soo bandhigidda askarta toobadkeenayaasha ee gedo iyo walaalkeen casaam carafaad yuusuf cabdi cismaan waa askari taa'ib oo lagu soo bandhigay degmada ceelcadde kaas oo ka soo baxay maleeshiyaadka murtadiinta ee koox hirdada soomaaliya waxauna ka imaaday degmada garbaharey isagoona ka tirsanaa murtadiinta muddo hal sano ah ayaa waxa uu go'aansaday inuu iskaga soo baxo murtadiinta isagoona isku soo dhiibay maamulka islaamiga ee degmada ceelcadde kaasoo la imaaday qori iyo boosh markii toobadda loo qabtay kadib ayaa waxa uu waraysi siiyey idaacadda islaamiga andalus waxa uuna ka warramay maraaxiisha uu soo maray inta uu ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta waxaa la dhahaa abuu yuusuf cabdicusmaan hadda waxaan joogaa ceelcadda waxaan ka imaaday murtadiintaan ka imaaday gaar ahaan garbahareen ka imaaday marka ilaahay iisoo hanuuniyey waxaa ku biiray labada kun labaatan shantaan ka biiray marka haddana hal sanaa lasoo shaqaynaya ilaahay iga soo bixiyey alxamdulilah kuwa kalena oo ku jirana ilaah soo hanuuniyey waxaan ku tirsanaa fadalaalka ku tirsanaa nabsuguud haddana u shaqaynaya caqiida la-aan inaa ku dhinto ayaan ka baqay si gaalnimo inaan ku dhinto haddana waan ku soo biiray islaam inaan noqdo ayaa isku seefgareeyay saasaana ku soo baxa lan haddaa meesha ku dhiman lahaa horta aqaro waxa ii jiri lahaa ma jira de gaalnimaa ku dhiman lahaa adduunyana waxaan ku joogay iqaab aakharana naar baan ku geli lahaa hadda laakiis ilaahay mahad iskale hadda muslimiinta la joogaa hadda qori boosha la imaaday oo muslimiintu la imaaday u keena aan la soo goosta tobabarkaadii aad soo qaatay inta ku qaata waxaan ku qaatay xarada w f b aan ku qaatay garbaharay ku taala ragga saaxiibaday waxaan leeyahay meeshaan dad ismuslimiina joogo waxaan leeyahay meeshaas inay iskugu soo tagaan oo gaaladaas ay la degan yihiin ay ku toobad keenaan oo islaamku ay u maadaan ayaa farin ugu farayaa wallaahi marka hore waxaan filaya inaa waxaa dhibaata la ii geysan aan filaya laakiis maasha allah si fiican la ii soo dhaweeyey dad islaam oo diinta islaamka wax ku yaqaana u imaaday si fiican ay soo dhaweeyeen alxamdulilah aykan allah barakeeyo waxaa soo badanaya qulqulka askarta toobadkeenayaasha ah kuwaasoo soo gaaraya wilaayaadka islaamiga iyaduna dhowaan sidan oo kale degmada ceelcadde lagu soo bandhigay askari toobadkeen ah kaasoo ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta mahadsanid casaam warbixintiisana waxay guni gebageba u ahayd warkii duurnimo andalus aad ka dhegaysanayseen assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu